maamulka dugsiga hormuud ee magaalada beledweyne ayaa qabtay kulan dood cilmiyeed ah oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa xirfadda fakaaro ka hadalka waxaa doodan loo qabtay arday barata xirfaddan kulankan dood wadaagga ah waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata iskuulkaasi cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ah maamulaha macadkan ayaa ka warbixiyey ahmiyadda iyo ujeedooyinka ay ka lahaayeen barnaamijkan
ujeeddada ugu weyn ee madashaan dood cilmiyeedka maanta ardayda aan ugu qabanay waxay tahay kobcinta aqoonta iyo sare uqaadista qaabka aftahanimada iyo qaabka markaasi ardayda ay kala qayb qaadan karaan aragtiyadooda fikradahooda iyo in markaa ardayda ay noqdaan kuwa aftahan codkar ah oo inta badan microfone shooga laga bixiyo iyo qaabaha khudbooyinka loo diyaariyo qaabaha inta badan qisaska loo samayn karo qaabaha cilmibaaris loo samayn karo qaabaha aqrin wadareed iyo aqrin shaksi intaba loo samayn karo si loo ogaado tayada iyo sarawqaadista ee ardayda heerka aqoontooda ay gaarsiisan tahay dhanka kale qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay doodan ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka faa'iideen barnaamijkan aad iyo aad ayaan uga faa'iidaystay ardayda maadada dhiganin waxaan leeyahay ka faa'iidaysta magacayga waa naciima xasan kana mid ah ardayda dhigata macadka hormuud iskuul kana dhigata xirfadda fakaaraka hadalka xirfaddan fakaaraka hadalka waa xirfadda ugu baahiyaha badan markii la joogo dhanka bulshada waana xirfadda ugu muhiimsan inay la bartay ugu muhiim tahay ardayda ardayda waxay ka caawinaysaa marka inay bartaan xirfaddan fakaaraka hadalka inay codkarnimadooda iyo soo bandhigi karaan xirfadan arday kasta wuxuu ka faa'iidin karaa sida mowduucyada iyo loo diyaariyo magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil maxamed abuukar dhigta dugsiga hormuud gaar ahaan fasalka diiwaan barta fagaaraha public of speak faa'iidada xalan ka faa'iiday waxaa ka mid ah in aan maanta laba kun saddex kun oo ruux hadday isu hor istaagto aan wax ka dhaadhici karo ardaydii markaas aniga aan waxbarayo waan ka dhaadhicinayaa haddii ay noqoto mujtamaci in aan wacyigelin ku sameeyo sidii la rabo macnaha waa uga dhaadhici karaa kulamada noocaan ah ayaa ahmiyad gaar ah u leh ardayda barataa culumta fagaara ka hadalka iyo soo jeedinta kuwaas oo kaalin xoogan ka qaadanaya barashada xirfaddan iyo la qabsigeeda